haddaba sidee ayaa dowladda soomaaliya isugu dheeli tiri kartaa la jaanqaadka isbedelada gobolka iyo xasilinta siyaasadda iyo amniga gudaha cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baadhista heritage ayaa u sheegay v o a in madaxweynaha soomaaliya looga baahan yahay wax ka qabashada siyaasadda arrimaha gudaha cabdirashiid khaliif ayaa waraysu siiyey v o eda ku sheegay in ay muhiim tahay wadahadallada somalilan xaluhelidda tukaraq iyo weliba wadahadal lala furo al-shabaab waxaana u waramay waryahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
horta soomaaliya dee siyaasadaha isbedbedelahaya oo gobolkan hadda ama geeska africa dhe ama jamacadda carabta iyo aagan aan ka dhownahay dabeelo badan baa ka socda marka hadaa haddaa dabcadeed adigu inaad iska daysid oo danaha ku mashquulshid gadgadoonkii baa siyaasadda kusoo gaarahaya marka dowladda soomaaliyeed way ku khasban tahay inay dee la falgasho oo ay waxay macnaha siay wax ka yeeli karta ay macnaha qaarna uga moosi karto qaarna ula jaanqaadi karto ay ula jaanqaado taas waa taas guud ahaanna xiriirka dowliga wuxuu isaga fiican yahayba in aada dariskaaga iyo dunidaba aada xiriir la leedahay si dee danahaaga u raacatid oo dadkaaga macnaha aad aad wax u tartid oo wax soo saarkooda iyo horumarkooda looga shaqeeyo marka guud ahaan dowladda soomaaliya dhaqdhaqaaqaas waa iskaga khasban tahay gaar ahaanse dhinaca kalese hadda dabaylaha socda bika liajli dalkoona laga burburay oo dowladdeena oo burburtay dabaylaha socda dad kalaa dabeyle ay ka dambeeyaan weeye ay ka dambeeyaan weeye raxan libaaxa ba hadda meel u dudaysa oo imaaraad iyo sacuudi iyo oo hadda imaara etoobiya iyo eritrea aada uga dhex shaqeeyey maraykan iyo iiraan iyo adduunya isbacbacsanaysa annagu marka raxanta waxaa dhici karta inaana ka mid ahayn laakiin meeshii haddaan kawa badbaadno raq inaan noqono oo hadda ku horna labaatan iyo shan sana soddon sana raq iska ahayn marka raxantaas dad badan baa iska iskala jirjira iska raacaya hadaa markuu marka anagu dal iska tabaryarar oo iska burbursan baan nahay dad kalaa wax isku xirxiranhaya dad kalaa wax kala furfuranhaya marka dowladdu inay iska dadadaasho oo istiraahdo iskaga baahantay eritrea waa waddan taarikh hore saaxiibtinona lahaa masna la kala boodbooday sidiisana waddan iska go-doonsan oo waddanka adduunka hadda ugu ugu liita xagga dhinacyo badan ka mid oo shacabkiisu iska qaxaya qaxootiga ugu badan adduunka gala yurub gala eritrea ka baxaan marka hadda safaaradahooda inay hadda safaarada etoobiya eritrea xamar lagaga furo kuwii jarmalkaan soo xirnay wadamadii macnaha ciidanka naga joogay oo rwanda lasoo xiray iyo wadamo badan oo ciidankooda halkaan joogo iyo burundi burundi marka kolba in laiska mooso waxa meesha socda laiskasoo laga shaqeeya waa laisaga baahan yahay siyaasadda arrimaha dibadda oo dalna waxaa ka turjuma siyaasadda arrimaha gudaha madaxweyneha waxaa looga bahan yahy inuu hargeysa ka dego maxamed muuse biixi iyo somalilan la heshiiyo sababta abiy axmed isaga eritreyu ka degay halkaas wax ka qabtay madaxweynaha waxaa looga baahanya ra-isul wasaaraha waxaa looga bahanya inay tagaan tukaraqtean ka dhistaan puntland iyo somaliland inay isku baabiin ka shaqeeyaan madaxda qaranka waxaa looga baahanya siyaasiyiinta soomaaliya la joogo baarlamaankan inay isku dubaritaan hadday rabaan adduunka soomaaliya inay micno iyo magac ka yeelato shabaabka xataa in lala hadlo lala fariisto warwareerka naga daaya la yihahdo siyaasadda gudaha inay iska habeeyaan weeye laakiin siyaas imaaraadka waa waddan yar qadar waa waddan yar siyaasadda arrimaha gudaha isku toosan dhaqaalay haystaan adduunkay maraayaan marka dowladda soomaaliyeed hadda waddan waa ka digi karaan ilaa anigoo qaasim dowladdiisaan ka shaqeynay labadii kunaa magaalada muqdisho dowladdan u shaqeeya xafiis madaxweyne iyo xafiis rasaare xafiis rasaare ka shaqeynay shirarna waa laga qayb galahayay madaxweyneyaalna shan madaxweynaan joogay cabdiqaasim baan joognay cabdullahi yuusuf baan joognay sheekh shariif baan joognay xasan sheekh xasan sheekh baan joognay faramaajin hadda joognaa shirar waa la tagaa madaxweyneyaashii oo dhan hadda mid walba cabdullahi yuusuf oo dhintay maahan allahu naxariistay intii kale wadamo islaameed bay waxay ku yihiin qurba joog iyo qaxooti ku yihiin dalkan hoos bahasha in loo dejiye waaye haddii la rabo abiy axmed siduu wax isaga dhig in la isaga dhigo tukaraqana hala tago teenaha laga mito hargeysana hala tago somalilan ala heshiiyo cabdirashiid imaaraadka door kule eritrea ethoobiya door fiican uu kasoo muuqday saameynta imaaraadku gobolku leeyahay maqula tahay inay soo dedejisay in madaxweynuhu halkaas uu tago
saama imaaraadku dee iyagaa ethoobiana lacag ka dharjiyey oo oo macnaha bail out gareeyey ama maaragtay furdaameeyey dhaqaale xumada ay la dum rabeen eritreana qeyb weyn bay ka lahaayeen ama iyagaaba sabab ah in iyaga sacuudigu inay maaragtay isku keenaan iiraan iyo howlo kalena macnaha rabaan gobolka in macnaha lagu kala lagu kala tartamaya marka xiriirada dawladduna waa wax isku xumaadaan waana ficnaadaan imaaraadka aadaa la isugu dhacay aaday dawladdan uga shakeeyeen aaday cuqdad ugu qabaan kadib bay korkeenay degeen marka korkeen marka anaga na fahmi waayeen korkeenay degeen isfahan ooyigaasna hadda mid soomaali kaliya ka socotay maan laftigooda imaaraadku dekadey iska iska iska haweysanayeen dawladda ignor gareynayeen marka waa dawladda inay waxaan dee gurigeed ma fadhii karto waa inay waxaan la falagashaay oo waxay ka qaban karta ka qabataa laakiin waddanka awooddiisu waxay ka timaadaa gudaha soomaaliya markii laisku dibirido shanta maamul goboleed ay okoban yihiin xildhibaanada iyo baarlamaanku okoban yahay shacabku okoban yahay somalilan xal loo helo albaabadeena aan soo xirano gurigeena aan hoos u qodanno markaasaan fagaarayaasha caalamka micna ka yeelanayna
khadar baa saameyn kula soomaaliya inkastoo dhadhaqaanimadii la qaatay marka arrintan imaaraadka xooga badan ee eritrea ethoobia ka socoto khadar xaggee bay ka taaganta
horta khadar iyo imaaraadku waa kale iyo sacuudiga waa waa aada u kala fogaadeen nin noo yimid ayaan dhexdaas oon halkan heritage aan ugu qabanay madal ugu qabanay oo soo maray qadarna soo maray imaaraadkana soo maray sarkaal sare oo qadariya mas-uul sare oo qadariya oo imaaraatiya waxaan weydiiyaan waxaan weydiiyey buu yihi arrintiina goormay dhammaanaysaa marka wuxuu u yidhi buu yidhi kaas ninkaasna maraykan buu ahaa wuxuu yidhi adinka watiini cuba iyo maraykanka imisay socotay oo lixdankii bilaawatay hadda macnaha obama uu soo afjaray marka nimankaas cuqadba waa niman walaalaa lacagna ka dhargay oo maaragtay kala diday inay iska heshiiyaanoo donald trump yihahdo masaajidka cayaarta ka daayaan waa dhici kartaa inay saan isugu taagnaadaan sababto way haystaanba inay saas u falaadaan oo lacagta haystaan iyo hadda meesha ka dhacayaan way awoodaan iska ayaan saas adduunka u wareeriyaan iyagoon isku wareeriyaanna way awoodaan marka laakiin sida hadda inta hadda muuqata kolba macnaha waxay ku heshiiyeen say u heshiiyeen inay is iimaansan doonaan qadar iyo imaaraadka iyo waxaas ma muuqato aada ba inta anigu qiyaasahay u kala deedsan yihiin soomaaliyana waa meelay intay ku tartameen imaaraadka aliis oo la ekaatay in qadar uga adkaatay markaasay eritrea iyo maxaa la yihahdaa etoobiya iyo aagaas koray ugu baxeen ayagii baana hadda nala kusoo fasaxay oo maaragtay de xiriirha nalasa sameynaya dowladdeenana inay dowladda soomaaliyeed inay kolba un dadaasho oo waxay ka qaban karto siyaashadaas oo dildilaamaysa laakiin haddana waa inay ogaato micnaheedu waa intay soomaaliya ku tahay jabuuti iyadoo yar ah bay china iyo maraykan iyo faransiis iyo umadahaas oo dhan xiriir la leedahay eritrea dalkooday gacanta ku haystaan kadibna adduunka o dhan bay soddon sano waxay dheheen qofna imaan karin ma jirto qofna wax ka maqlin ma jirto dalkooday xukumaan inkastoo dadkooda ay ku dhibanaayeen marka dawladdan waa inay fahanto halkaanay oday oday ka tahay shabaabkan waa inay farsamo u hesho maamul goboleeda inay heshiis la tahay siyaasiyiinta inay heshiis la tahay somaliland inay heshiis la tahay haddii haddii tukora tukoraq dagaal ka dhaco dawladda wajixumay u tahay iyo ceeb bay u tahay iyadaa gurigeedii oo qeyb ka mida dabkasa ka baxaya waa
waagaaga dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo madaxka xarun cilmi baadhis ah oo la yidhaahdo heritage waxaana u warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle